kulanti wanaagsan idinkiinba meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba dowladda federaalka soomaaliya in muddo ah waxay ku howlanayd sidii dalalka deynta ku leh bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta ee i m f ay uga cafin lahaayeen deynta dalka lagu leeyahay barnaamijkeenna martida microfoonka toddobaadkan waxa aynu ku eegaynaa arrinkaasi halka uu marayo waxaana barnaamijka inoogu marti ah wasiirka maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya mudane biixi imaan cige oo aan kula kulmay magaalada london mudane wasiir marka hore kusoo dhawow barnaamijka martida microfoonka kusoo dhawow london
aada iyo aad baad umahadsantaha cabdixaafid waan kaaga mahad celinayaa waktiga dadka soomaaliyeed ina dhegeysanayna aad baan usalaamaya waa tahay wasiir cige ilaa iyo iminka intii aad xilka haysay waa ilaa afar bilood maxaa kuu qabsoomay ka dowlad ahaanse maxaa mudnaanta idin ah
su-aal muhiima weeye walaal howlo waaweyn baa noo qabsoomay runtii waxaanu dardar xoogan gelinay howlaha wasaaradda iyo guud ahaanba dhanka dib u habeynta dhaqaalaha iyo dhanka maaliyaddaba howlaha ugu waaweyne runtii noo qabsoomay waxaa ka mid ah waxaanu aada iyo aada u dardar gelinay geediga dayn cafiska oo ahaa barnaamij qaran oo muddo soo socday gabagabana maraya meel aada iyo aada u fiican buu soo gaadhay howlaha intii qabyada ahayd oo dhan si fiican baanu uga soo baxnay heshiisya waaweyn baan dalal deymo inagu lahaa la gallay oo ay kamid yihiin dalalka ruushka oo lacag ku dhow sideed boqol oo milyan naga dhaafay oo runtii noo dhaweyneysa in boqolkiiba boqol aynu ku guuleysano geediga dayn xafiska waxaa kamid ah dalalkan heshiisyada dhadhow la galnay dalka ciraaq waxaa kamid ah sacuudiga oo hadda iyana naga caawinaya in opec qolyaha ururka maxaan ku dhaha iskaashiga dowladaha shidaalka leh oo iyana lacag inagu lahaa oo runtii safarkayga hadda u dambeeyey arrimaha aanu kasoo wada hadalay ahaa inay naga xaliyaan oo runtii iyana arrin weynah waxaa noo qabsoomay dhammaan arrimihii kale ee shuruudihii waaweynaa ee horyaalay dowladda ee ku xidhnayd shuruudda dayn cafisku oo dhammaantood laga soo baxay waxaan filaynaa sida qorshuhu yahay in geedigaasi uu sanadkan dabayaaqadiisa bisha december saddex iyo tobankeeda haddii alla yidhaahdo uu soo gabagaboobo oo dadka maxaan ku dhahdaa soomaaliyeed ay runtii aada ugu farxi doonaan marka hay-adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka guddigooda sare ay fadhiistaan ay ku dhawaaqaan in soomaaliya deyntii laga cafiyey aada iyo aad baan runtii kalsoonida u qabnaa waanay dhacaysaa insha allah waa tahay hawsha deen cafinta iyada waan kugu soo noqon doonaa intaad ii sheegtay marka aan dhaafo dhowaan waxaad sheegtay in kharashaadkii dowladda amin bulshada oo ku jirto bixinta mushahaarka aada bixiseen oo aydan taakulayn dibadeed helin taasi sidee ayay wasir idinku suurto gashay
waad mahadsan tahay runtii howlaha kale ee noo qabsoomay bay ka mid tahay arrintaasi waxaan xooga gelinay in la dardargeliyo dadaalada kor loogu qaadayo dakhliga oo runtii shaqo fiican inooga qabsoontay dadaalo kaloo waaweynna runtii ay socdaan oo dhowaan madhadhali doona waxaan xooga saarnay sidii dadka soomaaliyeed cashuur bixiyaasha ah cashuurta lagu leeyahay looga qaadi lahaa waxa aanu runtii ballaadhinay saldhigga cashuuraha waxa aanu habaynay oo dhisnay nidaamyo casri ah oo digitaal ah oo cashuurta lagu ururiyo iyo qaar runtii lagu dabagala intaba waxa ay keeneen dadaaladaasi in dakhliga guduhu boqolkiiba shan iyo labaatan uu kor u kaco muddada afarta bilood ee u dambeysay oo macnaheedu tahay in dowladda soomaaliyeed ay hadda awood u yeelatay inay mushaaharaadka ama ciidamo ha noqdaan ama shaqaalaha dowladda ha noqdaan ama madaxdaba ha noqdaan mushaaharaadka oo dhan dakhliga gudaha laga daboolo oo arrin runtii aada iyo aad u weyna waxaa himiladu tahay iyo iyo dadaalada ay u socda in kharashaadka dowladda oo dhan ay dowladdu la wareegto imin iyadoon kaba baahan dadaaladaasi waa socdaan meel fiican bay marayaan dadka soomaaliyeed ee cashuur bixiyaasha an runtii aada iyo aad baan ilaa hadda uga mahad celinaynaa dadaalada ay wadaan waxaan u sheegaynaa in cashuurta marka aada bixiso in adeegu dowladeed la helayo in waxbarashadu ay hagaagayso caafimaadku hagaagayo amnigu hagaagayo marka runtii si fiican bay dadka soomaaliyeedna ilaa hadda noola shaqaynayaan aada iyo aad baan ugu bogaadinaya waa tahay tallaabooyinka aada sheegtay aada ii sheegtay inaad qaadeen ma yihiin ayaad isleedahay qaar sii socon kara
tallaabooyinkaasi waa soconayaan runtii waanay ka ballaaranayaan intaas oo dadaallo intaa ka balballaaran baa runtii ka socda dhanka dakhliga oo aada iyo aada dib u habeyn ballaaran oo dhanka siyaasadaha ah sharciyada systemyada iyo nidaamyada cashuuraha lagu maamulo iyo kuwa lagu ururiyo intaba dadaalo waaweyn oo dib u habeyn iyo casriyeyna ka socda marka kuwaas kuwa horena waa joogtaynaynaa kuwaasina waxay soo kordhin doonaan dakhli cusub insha allah waxaan rajaynaynaa marka inay in himiladeenna ah in aynu isku filaano oo aynu ka maarno in gacan shisheeye mar walba aynu uga baahano kharashaadkeena joogtada ah inay inay bixiyaan in aynu ka kaaftoomi doonno insha allah dhowaan waa tahay haddii aynu usoo noqono nidaamka deyn cafinta waxaad sheegtay in hay-adaha deemaha bixiya bangiga adduunka iyo ururka lacagta i m f ay sheegi doonaan bisha dambe saddex tobankeeda in soomaaliya deyntii laga cafiyey wadamada deynta laga cafiyo waxaa jirta in marka deynta laga cafiyo in taakuladii iyo wixii la siin jiray ay yaraadaan maadaama oo aanu jirin culays deemeed marka ma deyn hor leh ayay dowladdu qaadan doontaa say wax noqon doonaan
waa su-aal muhiima runtii waxaad la socotaa dee geedigani mudduu soo socday dowladnimada deynta keliya laynagama cafiyeyna dowladnimadana waa laynoogu dhisay dowladda soomaaliyeed waa la garab taagnaa waa la gardaadinayay intay cagaheeda ku istaagayso december marka la gaadho deynta la cafiyi doonaa oo macnaheedu yahay culayska deymeed ee dalka saaran baa laga dulqaadi doonaa taas sida aada u sheegtay sida caadiga ah marka dalalka deymaha laga cafiyo culayska deymeed ee saaran uu hoos u dhaco waxaa isbedelo qaabka loo caawiyo oo halkii deeq awal hore laga siin jiray waxay isu bedeshaa deyn maadaama aan deyn hore saarnayn waa dalalka deymaha ka baxo oo dhanna waa waxay ka siman yihiin laakiin annagu dowlad ahaan siyaasadda hadda aan qaadanay waxa weeye in annaga oo aqoonsan in nidaamku saas yahay laakiin in aanu runtii ku qancino international community-ga iyo beesha caalamkaba iyo dowladaha soomaaliya taageera bangiga adduunka iyo bangiyada kaleba in soomaaliya xaalkeedu uu uu ka duwan yahay kaas oo loo baahan yahay in maxaa la yidhahdaa taakulada soomaalida la siiyo lalasii lasii garab taagnaado si aan uga fogaano inaan deyn cusub qaadano weliba deyn inaan u qaadano mushaaharaad iyo kharashaad joogto ah marnaba qorshaha dowladda kuma jirto haddiiba laga firsan waayo xataa deyn la qaatana in horumar iyo dhismaha kaawayaasha dhaqaalaha iyo meelo maxaan ku idhahdaa waxa kasoo noqonaya uu buuran yihiin loo qaato dadaaladaas runtii aan wadno ee ah in soomaaliya deyntana laga dhaafo sidoo kalena deeqda u socoto si aynu runtii dhaqaale kaabayaasheena dhaqaalaha iyo hor maxaan ku dhahdaa adeegyada asaasiga ahba ugu guulaysano inaynu u fidino meel fiican bay noo marayaan dadaalo xoogan ayaan ka galnay hadda muddadii saddexdii bilood ee u dambeysay dalalka deeqbixiyaasha lacagaha adduunka bangiga adduunka inta badan ay ina siiyaan bixiya dhammaantood waa is aragnay doodayadana runtii waa dhiibanay oo waa u sheegnay sababta ay soomaaliya u mudan tahay in si ka duwan sida dalalka kale loola macaamilo oo loo garab istaago maadaama marxalado aada u xasaasiya ku jirno oo aynu argagixiso caalamiah la dirirayno oo soomaalidu ay mudan tahay in la garab istaago oo lagu caawiyo si aynu ugu guulaysano dagaalka caalamiga ah adeeda labaad waxa weeye maadaama oo dhibka dhibaatooyinka ayna haysta waxaa kamid a dhibaatooyinka ka dhashay isbedelka cimilada waxaa ogeydeen sanadkii hore in dowladdu dadaal xoogan gelisay sidii loo baajin lahaa ama looga hortegi lahaa in macluul ay dhacdo oo si fiican loogu guuleystay in laga hortago hadda waxaad og tahay inay fatahaado iyo roobab jiraan marka isbedelka cimiladu xaqiiqo rasmiya ayuu ka noqday soomaaliya waxyaalahaasoo dhani waxay keenayaan waa caqabado caalami ah oo aan inagu gacanteena aynaan ku samaysanin in dhibaatooyinka caalamiga ah bulshada caalamka soomaalida ka garab istaagtay ka caawiso marka doodayadu waxay ahayd inaanu daynu qaadano si aanu u xalino mushkilado caalami ah ma mudnin waxaa u baahannahay mushkiladahan caalamiga annagu aanan gacanteeda ku sababayn dunidu ay naga garab istaagto hadday noqoto la dirirka argixisada iyo hadday noqoto maxaan ku dhaha maaraynta masiibooyinka iyo dabiiciga ah iyo sida isbedelka cimilada iyo arrimahaas muddada aan ku jirno maxaanku idhahdaa xilliga kala guurka ana ee aynu runtii dhisayno dakhliga gudaha ee aynu la imanayno inaynu gacagaheena ku istaagno in aynu mudan nahay in runtii layna garab istaago dowladdana waxaa ka go-an runtii reformka iyo shaqooyinkii dibuhabeynta hay-adaha dowladda lasii xoojiyo markuu barnaamijka deen cafiska dhamaadana runtii imft ayaa hay-adda lacagta adduunka waxaan ku heshiinay in aanu sii wada shaqayno oo meelaha aynu uga baahannahay kaalmada dhanka siyaasadda dhanka sharciyada iyo dhanka dhismaha hay-adaha dawligaaba ayna sii garab istaagnaadaan saddex sano oo dambe aynala sii shaqeeyaan kaasina wuxuu bilaabmi doonaa marka deynta laynaga cafiya barnaamijka hadda aan ku jirnaa dhamaado kadib buu isna bilaabmi doonaa marka doodaas meel fiican bay mareysaa weli go-aan lagama gaadhin in deeqda laynoo wadayo iyo in kale laakiin waxaan ku rajo weynahay boqol kiiba boqol inaan ku guuleysan doono iyana oo iyana noqon doonta guul labaad oo runtii dhinac taalla deyn cafiska marka haddii ay go-aansadaan oo kale inaanay deeqda sii wadin maxaa yeeli doontaa markaas oo noqon maysa in deyntii aada qaadataan
haddii ay dhacdo horta dee dunidaba saasaa wax kali inagu ah maaha innaga waajibkana saaran waxa weeye waa inaanu kor u qaadno dakhligeena gudaha inaanu ka shaqayno isku filaasho gudaha ah oo shaqadeedu socoto runtiina siyaasadda koobaad ee dowladda ah because waxaad haysataa lagu tashada annagu taasaa mudnaantayda koobaad tahay waxaa imanaysa marka in haddii ay dhacdo in deeqda laynoo wado inay kabto deeqdu dakhliga dadaalada dakhliga ka socda iyo dakhliga gudaha aan kasoo xareyrayno haddii kalena waxay noqonaysaa meelaha lagama maarmaanka u noqda qaranka maxaan ku idhahdaa dhanka horumarinta la xidhiidha in wixii laga maarmi laga maarmi waayo loo qaato waxaa kalood ogaanaysa adeemaha runtii bangiga adduunku adeema aan dulsaar lahayn oo muddada lagu bixiyaana ay ay runtii dheer tahay oo konton sano ay qaangaadhnimadoodu tahay marka waa diyaar baa u nahay in runtii aanu dakhliga gudaha ku kaaftoono oo dadaaladeeda wadno haddaba runtii waxweyn baa qabsoomay muddadaas taasaanu ku tashanaynaa ilaa hadda wadahadallada aanu gallayna waa ku rajo weynahay in in inaan ku guuleysano in deeqda nala wado waa tahay wasirciga ugu dambeyntii miisaaniyadda sanadka soo socda oo dariskeedu waa hal bilyan iyo tan hadda sii dhammaanaysa ahamiyadda dowladdu waa la dagaalanka al-shabaab intee ayaad u qoondaysay arrinkaas
waa mahadsan tahay miisaaniyaddu hadda baarlamanka ay taallo weli lama ansixin baarlamanka marka hadda furmo ka doodi doona runtaa one bilyan hal bilyan bay gaadhay markii u horreysay waxay isugu jirtaa kharashaadka joogtada ah ee dowladda howlaheeda lagu fuliyo iyo mashaariic horumarineed oo loogu talagalay in deegaanada soomaaliyeed wax lagaga qabto sanadkan meelaha mudnaanta la siiyey waxa ugu horeeya amniga oo korarhka koowaad ee la sameeyey wuxuu ka yimi dhanka hay-adaha amniga gaar ahaan maadaama oo dagaal hadda lagu jiro la rabo in lagu cirib tiro argagixisada waxaa jira ciidamo cusub oo mar walba tababarkoodu socdaan oo soo baxayaan in ciidamada cusub runtii loo helo kharashaad mushaaharaadkoodii iyo maxaan ku idhahdaa adeegoodiiba waa waa aad bay muhiim u tahay marka taas dhanka amniga coror weyn baa ku yimi dhanka kale ee xoogga sanadkan la saaray iyana waxaa kamid ah tacliinta in tacliinta kor loo qaado oo waxaad og tahay in dadka soomaaliyeed ama dhalinyarta soomaaliyeed ama caruurta soomaaliyeed ee xaqa ule inay iskuullada aadaan boqolkiiba soddon waxaan ka badnayn ay fursad u helaan inay waxbarasho aadaan si jiilkaa cusub loo ballaadhiyo fursadaha ay u heli karaan inay waxbarasho helaan dowladdu waxay ahmiyadda koowaad siisay sidoo kale in waxbarashada kor loo qaado macalimiin cusub la qoro waxbarashada adeegyadeeda la ballaadhiyo kharashaadka dowladda iyo dhanka kaleba dhanka kalena runtii wasaaradda waxbarashadu howlo waaweyn oo runtii maxaan ku dhahdaa kaabayaasha dhaqaale ah waxbarashada lagu lagu ballaadhinayo ayay wadaa oo hay-adaha caalamiga ahi ay naga caawinayaan marka waxbarashadana ahmiyad weyn baa la siiyey labada tiir ee ugu waaweyn ee sanadka korarka ku jira miisaaniyadda uu aadi doono waa amniga iyo tacliinta oo runtiina isku sidkan oo haddii waxbarashadu kor u kacdo oo fahamka iyo aqoonta kobocdo amniga hagaagaya dhaqaalaha hagaagaya maxaan ku idhaahdaa horumarka hagaagaya marka annaga oo u arkayna in qadiyad horumarineed mid bulsho iyo mid amni intaba tahay waxbarashadana muhiimad weyn baa la siiyey aad iyo aad ayaad mahadsantay wasrega adaa mudan cabdixaafid walaal aad baad mahadsantay intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii martida mikrofoonka toddobaadkanna waxaa inoogu marti ahaa wasiirka maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya xildhibaan beexi iimaan cige tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo